أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qodobada wararka warbaahinta islaamiga alandulusaaka idiin haysa kuwooda ugu door karoon waxaa ka mid ah dibadbaxyo ballaaran oo looga soo horjeeda aqoonsi ku sheega maamulka sahyuuniyadda yuhuudda uu siiyey maamulka ridada somalilan ayaa ka kala dhacay wilaayaadka mudug hiiraan iyo shabeellada hoose weerar lala beegsada cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay dowladda kaafirada shiina ayaa ku dhawaaqday in wasiirkeeda arrimaha dibadda cabsi awgeed uga baaqday safar uu ku tegi lahaa magaalada muqdisho kooxa burcad koonfur afrikaan ayaa ganacsada soomaaliya ku dilay dalka koonfur afrika xilli ay sii korotay dilalka iyo boobka hantideed ee loo geysanaya soomaalida ku dhaqan dalkaas عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa subaxnimo sabti ah taariikhdan ay ku beegan tahay kow iyo labaatanka bisha rajab sanada kun afar boqol afartan iyo todoba hijri walaalahayaga muslimiinta kuusoo dhowaada warkii warbaahinta andulus oo fidsan dibadbaxyo ballaaran oo looga soo horjeeda aqoonsi ku sheega maamulka sahyuuniyadda yuhuudda uu siiyey maamulka ridada somalilan ayaa ka kala dhacay wilaayaadka mudug hiiraan iyo shabeellada hoose aynu ka hormarna dhanka wilaaya islaamiga ee mudug iyo walaalkeen cabdiraxiin sheekh cali hay cabdiraxiin nooga waran bal dibadbaxyada ka dhacay wilaayada mudug أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر خيبر خيبر يا يهود خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود جيش محمد سوف يعود
een waa mahadsan tahay walaalka codadka aad maqlaysaan amase waxaanka aad maqlaysaan waa banaanbax ka socda degmada jowle ee ugu yimaadeen dadyow aad u fara badan oo caraysan oo kasoo horjeeda falka yuhuudda ay kula kacayso soomaaliya ay ku qeybinayso aada looga soo horjeedaa dadyow aad u fara badan ayaa ku sugan goobta een waxaa kasoo qeybgalay qeybaha kala gedisan banaanbaxana waa banaanbax aada u ballaaran oo qeybaha kala gedisan ee bulshada ay kasoo qeybgashay waxaa sidoo kale kasoo qeybgalay nuqabada wilaayada islaamiga ee mudug looma kala harin dadka aada ayay u caraysan yihiin een aan idinku duwo banaanbaxa iyo sida uu u soconayo iyo waxyaabaha ay ka dhaheen dadka muslimiinta ee ku sugan wilaayada islaamiga ee mudug gaar ahaan degmada jowle قادمون قادمون قادمون قادمون قادمون قادمون قادمون يا يهود قادمون يا يهود قادمون قادمون قادمون يا يهود
in sha allahu tacaalaa qof kastoo yuhuuda haddaad maqli jirteen soomaaliyey ama muslimiiney ee, waa la isqarxiyaa maanta ayaa qarxu qarxii hore kasii waajibsanya yuhuuday naga jooga lafihiinna inaan shiidnaan rabnaa dhaqaale neerkii geli maayo dhaqanna nagalamkii dhex yuhuuddaan leeyahay ee, walaalaha naga reer falastiin maanta waa maalin weyn oon isugu soo baxnay haddaan dadka muslimiinta reer soomaaliyeed lehnay xa- fa- xafladan fagaarahan banaanbaxa waxaan ku taageeraynaa muqaadasaadkiinna erdigiinna sharafkiinna dhulkiinnaan ku taageeraynaa waxaan idinla garab taagaynaa hiil iyo hoo waxaana kala xiga haddii ilaahay idmo oo awooddu ay noqoto waxaan iman doonaa meesha aad joogtaan yuhuudna waxaa idinku samaysay jirkaa nala xanuunayo uma dulqaadan karno dulqaadkii waa naga dhammaaday laakiin daacadda markii ilaahayna gaadhsiiyo yuhuud farateellaan u nahay waxay walaalaheenna reer falastiin ku sameeyeen yuhuudna sidaasaan leeyahay intaa kadib waxaan rabaa qodobka saddexaad dadka muslimiinta meel kastoo joogaan afrika ha joogaan aasiya ha joogaan oroba ha joogaan amerika ha joogaan australia ha joogaan waxaan leeyahay haddii muslimnimadu ay dhab tahay yuhuud waxay waxay gumaaday reer falastiin haddana waxay rabtaa adduunka intiisa ka hartay muslimiinta inay gumaadaan waxay u socdaan ayagii nimanka la yidhaha etoobiya waxay ku ballameen inay kabcada uga duuraan meesha la yidhaha berbera waxay muslim waxaan leeyahay kabcadan aan anagu u dukanno oo aan xajka u aadno oo ilaahay noo noo waajibka noogu saaray inaan u dukanno ayay rabaan inay ka dumiyaan berbera waxaan leeyahay wixii muslim horta ha kaca milataniba waa towbaday maalin soo helay allah yo maxaakiinta iyo mudane noo raaji oo maxamed nooka iyo raggaa kale maqan weyn allahu akbar allahu akbar allahu akbar afar boqol ka badan maansadaan uurka ku hayaahe haddaan ooga waa beri fura aaska loo ridiye mana aabiyeesloo nafluhu way ogsoon yahaye asaraarka iyo aabigaa lagu ilaalshaahe asmaangeeni rabbina waa u gudbiye goorow keenaba e walaayadu ha guulaysatee gaal iska ilaalsha allahu akbar geesigu dagaal kama baqee gaal iska ilaalsha midka samada soo guuxaya gaal iska ilaalsha karoomuhu ha kala gaabiya gaal iska ilaalsha allahu akbar allahu akbar allahu akbar alxamdu lilaahi shukri waxaa u wadan leeyahay ilaahay subxaqalabka yaan u sidanaa quruxda yaan u leenahay marra qaarad kale jiray ahaa jirta hal taagnaana laba socda dalfin midixdaan ku jebin midix dusha uga keen ku mud ka gooy cadow gadaal hug allahu akbar allahu akbar allahu akbar sidoo kale walaalka waxaa goobta gabayo ka tiriyey abwaano aada u fara badan oo qadiyadan looga hadlaya nimayahow daliil gabay anoo duubay calankiisa oo maalmo badan daayay baa caawalay diraye aan daliilsha maanto kale u dirad leeyahay allahu akbar awalkii oo dirteennii anoo dabagalo raacay odayaal duqowshaana aan dib ula sheekaystay samaa odayaal duqowshaa haddaan dib ula sheekaystay soomaalidu damiir bay lahayd duxiyo iimaane akbar gaaladoo darxumaday wadaan uma dulqaateere waxaa dilay dad ay moodayeen deris xigaalkoode dad qal iyo dilaal tugahaa lagu dawgalay diyaas barada soo laabatayo daalinka hor jooga dulsha midabka soomaaliga deranja modere ayaaga dalkeeni qaribo durshay dhaqankii daayeer kasta maalinkow dabaqa soo fulo diintow ku dhaartaa ayadoon daacad ka ahayne dadkaw xukuma weliyaa dowlad baan nahay markii loo durbaantumow kobrigii dib ugu laabtaahe inta doolar loo soo raro dacarhun waacaye dulmiga u qarsaayo dhammow dibadda keenaa waxay doqoni ee haysataa damaaca sooreede dacartiyo waxay leefataa diifka loo qubaye sidaas baa degankaylaheede laga dumalaa annaguna dalkeenniyo dadkiyo diinta iyo khayrka ilaahay kuwuu doortayo loo diranahaye wawaaxan difaaca u galniyo dirir coladeed darintiyo firaashkiyo waxaan duubay gogoshayda darfoolay la ii dhigay waxaan deexan kari waayay oon dibadda yuururay anoo dhaxan dareemay duurka iyo kaymaha waxaan degal fariistaba diyaarada ano dayradafiyada hameen dogob ku laalaya diyaaradaha gaaladu waxay nagu duqayaanba wax badan baa dalluun hoose iyo dooxa lay dhigaye oo aan degaan baaba iyo dabaq ku asnaye deeqdii allon dhowrayaa daha lay furay gaaladu waxay doonayeen damaaci sarowe dalkiyo xornimo gaaray baan dabac ku malnaye hadbadda uura gel oo dhasha laydambariya hadbaddalawa gel oo dhasha laydambariyaahe ilaahay ninkii daacad qaba wuu dalliciyaye diintaydiyo faftay baa dawa la yiri inkastoon inkastoon difaac iyo amniga inkastoon difaac iyo amniga diinta garabsiinay oo aan dalaal iyo midnimo diirka ka caddaynay weli dagaladaydi barbanda waloo helin duulkii reer isaaq baa ku haray dabinkii qollaye anan ugu darahayn balan daacadda u sheego oo aan dignin iyo farin dabacsan garsiiyo nimayahow degaankeenni bay dacaari jibtaye sidii biixi loo doortay waa daran jabbashane dulmiiba u ka buuxi dhulkii daahirka ahay waa niman waa niman damiir iyo lahayn duxiyo iimane xeebihii dalkeennow ka gaday daaqofla amxaare misnaw waxu ku sii daray yuhuud inuu la dubtaa hadduu darajo leeyahay kuwaas lama dawoobene waa niman duloobayo kufriga daban ku noolaye intii diinta qaasiday ayaga ugu da'weynay intii diinta qaasiday ayaga ugu da'weynaye nabiyadii allay qaar dileen oy la dirireene dulmi bay ku noola jireen da'in abidkood falastiin ayaga daad ku furay debiya baaruude derbiyaday ku laayeen asaan cidiina diidayne dandarrada dayaca lagu dhigiyo diilalyada haysa muslimiinta daafaha ka xiga umadananshaan maantana dalkeenay rabaan dabar go'isiye
sidoo kale dadka muslimiinta ah waxay ahaayeen maanta kuwa laga dheexanayo wejiyadooda caro aad u fara badan ama caro aad u daran ayaa laga dheexanayaa haddaba waxaan idinsoo gudbin doonaa qeybaha kala gedisan insha allahu tacaala waxaadna ku dhegeysan doontaan barnaamijteenna soo socda jazaaka allahu khayran walaalka cabdiraxiim iminkan aan eegna dhanka wilaasyaamiga hiiraan iyo walaalkeen cabdiqani maxmed
isu soo baxan oo ahaa mid aad u ballaaran loogana soo horjeeday aqoonsi ku-sheega maamulka sahyuuniyadda yahuudda uu siiyey maamulka gaala raac ah ee somalilan waxa uu gelinkii dambe ee shalay ka dhacay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan sida fagaarayaasha buqa qable maxaas muqokori tardo abuurey ceel cadde ceel cali mukayle ceel warre qobiyaxaas buurweyn iyo deegaanka show waxaana dibadbaxyadaasi isugu soo baxay kumanaan ruux oo si aad ah uga caraysan qorshaha sahyuuniyadda yahuudda ah ee dhulka soomaaliya fagaaraha buqa qable waxaa kalimaad ka jeediyey culimo iyo hoggaanka dhaqanka iyagoona fariimo adag u diray sahyuuniyadda yahuudda iyo maamulka gaala raacah ee somalilan wax meesha ka jira galabta caadi maaha dadku waxaa weeyaan shucuurkooda aad buu u kacsan yahay annagoo nimanka u ciilqabnay ayaa haddana waxaa soo yeertay khabar murug leh ayaa soo yeedhay oo in hadda ay rabaan shimaalu soomaal waqooyiga soomaal inay qabsadaan ayaa soo yeertay annagoo caraysnayn oo dadweynaha muslimiinta marka hore caraysnaayeen ayaa haddana inayba soo gudubtay baddi cad soo tallaabtay oo hargeysa timid oo ay rabtay inay soomaali qabsato oo ixtilaac geliso oo soomaaliya la wareegto ayaa warkaasaana soo gaaray marka carada iyo shucuurka maanta meesha dadweynaha ka muuqdo waxaa weeyaan caadi ma aha yaas male xanaaqa ayaa naga batay carada ayaa naga badatay sababtoo ah nimankii gadaal u fadhiya cadowgeenna dhibaaya soddonka sane ayaa maanta ayagoo bareer ah waddankeenna soo galay oo cadowgii muslimiinta cadowgii ilaahay ahaay lacnad ilaahay ee ku dhacday ilaahay qur-aanka in badan uu ku sheegay latajidanna ashadda annaasi cadaawatan liladiina aamanuu lyahuuda ayaan maanta mubaashir nahay sidaas daraaddeed maanta bannaanbaxa ka dhacay degmada boqo qable waxaan leenahay wax la qiyaas kara ummadda maanta shucuurtooda ma aha aad bay u caraysan yihiin haddaan nahay muslimiinta reer hiiraan waxaan leenahay waxaa waajib ka ah muslimiinta meel walbo ay joogaan inay ka digtoonaadaan yuhuudda madow iyo midda cad waxaa yuhuuddii axmaaradii ay u baastay yuhuuddii asalka ahayd in dalka muxuu ahaa ay u gacangeliyaan etoobiya inay u gacangeliyaan hadaf kala lahaa intaas ayuu ahaa waxaan leenahay shucuurteenna wax la qiyaasi kara ma ahan waa shucuur naf iyo maal aan la diyaarnahay mana ogolaanayno mala ogolaan doono hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka raalli noqdo waxaan leenahay ciddii fadhisa ha kacdo madbaxa farriin wuxuu u dirayaa inay caawa guryahooda ku haya waayaanaan rajaynayaa insha allaahu annagana hadda caagdahaaradii biyaha waa ku shubanna waa toleen islaamuhu waa noo diyaargareeyeen sahayda insha allah waxaan ka maqnaanna waa tobankoo hab inha sii cimriyaan bannaanbax ku dheehan caro iyo maaragti xanaaq aad u kulul oon uga soo hor jeedno yuhuudda ku soo xadgudubtay dhulkeenna iyo diinkeenna rabtaneh inay maarata ummadda soomaaliyeed kala gogoyso hore ayaa waxaan ugu ciilqabnay ama ugu dhibqabnay walaalahii falastiin dhibaatada ay ku hayeen haddana waxay u soo gudubtay in maaragtay waqooyi soomaaliya ay dhahdo way aqoonsanaye mana ka yeeli doonno aqoonsigaasna waa mid baadil ah waxaa isku soo baxday bulshadii hiiraan ayaa isku soo baxday waxayna markaasi macnaha ka dhiidhinayaan ficilada xunxun iyo qawaasha xun ka soo yeeray nimanka yuhuudda ah arrinkaasaan ka dhiidhinaynaa waana ka dagaalamaynaa waana ka dhimanaynaa diyaar baan u nafteena u horno waa yuhuud marka khasu naas ah abnaa ulkhilada walkhanaasiir ah intaan ka qaybgelaynay mudaaharaad iyo noocaana waa kii ugu qaalisanaa waayo laysa alkhabaru kalmucayana layidhi sheeko uma baahna yuhuuddii ayaa noo timid dhulkeennii ayay timid insha allaahu tacaala waa markii yuhuud ugu dembaysay waa meeshii ay ku baabi'i lahayd waxaan u soo bannaan baxnay yuhuudda walaalahan reer filistiin oo sida ogaanta arki jirna dadkii waxyeeli jiray hadda soomaali imaaday marka maalkaayna inaan bixinna naftaayna aan bixinna oon ku jihaadnaan rabnaan disleyra sidoo kale bulshada ku kala dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan ayaa dhankooda fariimo adag u dira yahuudda waxaan leeyahay falastiin waxaad ku dhigteenaan ilaa hadda aan ka caraysanna dadka aad wadatiino keena hargeyso waxaad ka dhaxashiino xabaha naga siinino soomaaliya haddaan nahay waan idinku soo jeednaa waan idinla jihaadaynaa hargeysa yuhuud soo degay waa shimbire heese kuwa hilibka doonfaar cunay lama heshiinayno kuwaas hilibka doonfaar cunaa lama heshiinayna hoggaankayna waa diininkii soo hunguriye iyo gaalada halaaka kahakinin hoobiyaha qaata hadafkaayna waa kaarun waa lagu heshiiyaa halgankaayna shii xasan barsana gaaladiisaasi haddii maanta soohur noqeen waa isayna ahada kale waxaas lee hodana eebbehey waaya taquraan tasiirii xajiisidii tilmaamaan taabaca rasuulkii ohoo toosana kuwaasi ina niildatoo noqono raggaas cadowla taageerna daladaas intii ila qabtaay taaga gacantiina takbiirtana ku dara eebbehey tabar hanoo yeela
waxaan galabta halkan isugu soo baxnay inaan muujino shucuurkeenna annakoo ka bannaanbaxayno yuhuudda oo ilaahay subxaana watacaala nacladay oo ku soo xadgudubta waddankeenna dalku inuu rag leeyahayna barahayna daayaane yuhuud annagu waa la dagaalamaynaa waan laaynaynaa saqiiri kibirsaan u leenahay inaan la dagaalanaan diyaar u nahay raggeenna dumarkeenna carruurteenna inaan la dagaalan diyaar u nahay insha allahu tacaala waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed u kaca oo ka dhiidhiya dalkeenna waa dal muslimeed waxay doonayaan sidii falastiin u gumaysteen inay u gumaystaan mana ka yeelayno soomaaliya iska dhaaf falastiin ayaan u diidannahay halkan waxaan fariin ugu gudbinaynaa yuhuudda insha allahu tacaala inaa loo diyaarsan yahay oo habeenii maalin loo soo jeeda oo ragga dhiiggooda daadin lahayn ay diyaarsan yihiin ayaan u sheegaynaa malaayiin istishaadiina kuu soo socota yuhuuday malaayiin istishaadiya kuu soo socota malaayiin istishaadiyiin ah insha allah dadka muslimiinta ee soomaaliyeed waxaan leeyahay dhulkeena ka difaacda gaalada yuhuud waxaan ognahay inay tahay dadka ilaahay qur-aanka uu ku sheegay cadow soo jira inuu nabiga sal ly slam la dagaalamay waxaan leeyahay dhulkeena ka difaacda shacabka somalilan ku dhaqan iyo guud ahaan shacabka muslimiinta gabar iyo wiilba gurmad dheer inay diraan oy geelna dhiibaane geesiyo soo xulaan ee gaalo toogtaana dhiiggeeda doodiyaan waddanka soomaaliyeed gaalo laga sabdhaw mujaahidiin magaca dheer looga dhiga bismillaahi halkan waxaan fariin ugu daraya dhalinyarta islaamka meel walba jooga waxaan leeyahay daayirta islaamka u kaca diinta rabbi aan difaacnay daarihi jinaaya rabnaaye diida dhalaalka adduunyada ayaan leeyahay
الجهاد واجب أرض الجهاد في الصومال اليهود عدو الله وعدو الدين المسلمين gelenkii dambe ee shalay fagaarayaasha wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa martigeliyey dibadbaxyo xooggan oo looga soo horjeedo aqoonsiga yahuudda ee somalilan waxaana lagu wadaa in maanta sidoo kale dibadbaxyo xooggan ay ka dhacaan fagaarayaal ku kala yaala wilaayaadka islaamiga jazaaka allahu khayran walaalka cabdiqani iminkan aan eegna dhanka wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose iyo walaalkeen yaasir maxamed bannaanbaxaani oo shalay ka dhacay magaalada kunyo barow ee wilaayadii islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa looga soo horjeeday faragelinta maamulka sahiyuuniyadda yahuudda ee gobollada waqooyi galbeed soomaaliya bulshada muslimka ah ee ku dhaqan magaalada kunyo barow iyo deegaanada hoos yimaada ayaa dhigay dibadbax aad u ballaaran oo ay ka soo qayb galeen culimo aqoon-yahano iyo waxgaradka soomaaliyeed waxayna si cod dheer ah ku sheegeen inay ka soo horjeedaan damaca guracan ee yahuuddu ku doonayso inay ku qaybiso dalka iyo dadka soomaaliyeed ee muslimka ah ugu horreyn waxaa dibadbaxani looga soo horjeeday aqoonsi ku-sheegga yahuuddu siisay somalilan ka hadlay sheekh fu-aad maxamed khalaf oo ka mid ah culimmada diinta islaamka
walaalayaal allah subxaanah wa tacaalaa waxaan uga xamdinaynaa islaamnimada iyo tawxiidka iyo jihaadka annaga iyo yahuudda dagaalkayaga hadda ma bilaabanayo yahuudi waxaan kula dagaalannay khaybar oo waxaannu kula dagaalnay magaalada madiino yahuudi waa isnaqaannaa allah subxaanah wa tacaala gacanta mu'miniintu ku dhammeeyey yuhuud waxaad ogaataan magaalada khaybar markuu nebiga furanayey albaabkeedii markuu istaagay wuxuu yidhi kharibat alkhaybaru allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar kharibat talaabiibu kharibat talaabiib talaabiib way kharaabtay waxaan u sheegaynaa kuwa gaalada raacay hargayso jooga kuwa garoowa joogay gaalada raacay kuwa gaalkacyo jooga kuwa baydhabo jooga kuwa muqdisho jooga cid kastoo gaalo raacday cadow baan ku nahay waan la jihaadaynaa waana la dagaalamaynaa soomaaliya waa makhaabirulkufaari weeye talyaanigii baan ku dhammaynay ingiriis baan ku dhammaynay haddana yuhuud baa ku dhammaanaysa biidniillaahi tacaala allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar
sidoo kale abwaannageeye cali khaliif oo ka qayb galay dibadbaxa ka dhacay magaalada kunyo barow ayaa bulshada soomaaliyeed u jeediyey inay ka dagaalamaan damacyada guracan ee yahuudda taasina ay ku heli karaan inay garab istaagaan walaalahooda mujaahidiinta ah si ay isaga difaacaan duulaanka yahuudda ku soo qaaday
duullaanka cusub ee maanta socdaa waxaa weeye duullaankii ugu dembeeyey ee gaalada oo reer galbeedku hoggaaminaya oo yuhuudduna ay gobolka bariga dhexe iyo gobolka geeska afrika ay wakiil uga tahay ay doonayeen inay ku qaataan dadka wixii inoo hadhay iyo dalka wixii inoo hadhay waxaan doonayaa reer somalilan inaan ku idhaahdo tabasho kasta oo soomaalida kale ah u qabteen haddaannu nahay mujaahidiinta soomaaliya annagu marna oggolaan mayna yuhuuddu inay berbera timaado barbaraannaan yuhuudda u oggolaan doonin boosaasaannaan u oggolaan doonin xamar baannaan u oggolaan doonin magaalo kastoo soomaaliyeed uma oggolin dhammaanteen waxaan doonayaa inaan diyaar u noqonno inaan barbara badbaadinno waxaan doonaynaa inaan boosaaso badbaadinno waxaan doonaynaa inaan hargayso badbaadinno waxaan doonaynaa inaan xamar badbaadinno annagu yuhuudda waa la dagaalamaynaa nasaarada xamar joogtana waa la dagaalamaynaa annagu xalana waa la dagaalamaynaa kuwa hargayso loo soo wadana waan la dagaalamaynaa biidnillaahi tacaala ama waynu guulaysanoo libinta waan gaadhi ama geeri sharaflaynu dhiman gocasha waa ceebe annaga ixdal xusneeyankaasay noo taagan tahay
sidoo kale waxaa dibadbaxa ka dhacay magaalada kunyo barow ee looga soo horjeeday yahuudda ka hadlay suldaan maxamed cabdulqaadir suldaanka beesha tone iyo ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed ugaaska guud ee beesha gaaljecel ma dhacayso i'tiraaf in lagu kala gooyo ma burburin karto midnimadeenna hadal yahuudeed soomaaliya waa dal aan kala go'aynin soomaalida waa dad isku diin ah isku af ah isku dhaqan ah haddaan nahay hormuudka bulshada soomaaliyeed aad iyo aad ayaan uga dhiidhinaynaa hadalkaas ka soo yeeray yahuudda uu majaro u hayo benyamin netanyaahu kaasoo gacmihiisa ka qubanaya dhiigga muslimiinta gaar ahaan dhiigga walaalaheenna reer falastiin murtad abdiraxmaan cirro iyo xukuumadda murtadiinta ah wixii ay dal walba caalamka ka mid ah ay ka dawarsadaan aqoonsi ama ictiraaf waxaaba wax lala yaabo ah in ictiraaf ka raadsado dad ilaahay u carooday oo uu ku tilmaamay daanyeerro iyo doonfaarro ma yeelayno mana aqbalayno raallina kama noqonayno mana ka noqon doonno naf iyo maalna waa u huraynaa inta ay naftun baaqi nagu tahay waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku dhawaaqaynaa adkaynaynaa aanna ballan qaadaynaa insha allah hadduu la yidhaahdo inaan kaalinteenna ka qaadan doonno marnabane ay ma ogtahay damaca yuhuudda ka shaqayn doona dalkeenna yuhuuddana waxaan leennahay soomaaliya imaato kad imaani doontid waa hooggaadii waa qubuurahaadii waa jabkaadii insha allah hadduu la yidhaahdo maaligii adduunyadan makhluuqiisa oo idil midba meel makaniyow maankayga waxa rogay magaceenna guud iyo musaafkii qur'aankiyo midnimada in laga tago midba meel u gooni ah iyo waa madax bannaanahay meediyaha in lala tago masraxana ka sheegaan madaxdii dalkaanna ma isoga mar iyo labo maqaarsaar inuu yahay mar kastana la maamula meesha lagu ilaaliyo muslimiinta loo maro maalkooda lagu dhaco munkarkana la faafiyo macruufkana ay diidaan muraadkooda waa kaa muslimiinta oo idal mudac bay ka tahayo marna ma oggolaan karno allaahu akbar allaahu akbar inshaa araxmaan soomaaliya waxay noqon doontaa gumaystaha hanka iyo hamiga u lahay nac walba u yahay meesha ay ku dhiman laheed tan iyo markii maamulka sahyuuniyadda yuhuudda uu ku dhawaaqay inuu aqoonsi siiyey maamulka gaala raaca ah ee somalilan ayaa waxaa arrinkaasi si weyn kaga hor yimid bulshada soomaaliyeed ee muslimka ah iyagoona dibadbaxyo aad u ballaaran oo ay kaga soo horjeedaan maamulka sahayanada yuhuudda ka dhigay magaalooyinka ugu waaweyn dalka laga soo bilaabo bariga bartamaha ilaa iyo koonfurta soomaaliya jasaaka allaahu khayran walaalka yaasir dhanka kalena maanta ayaa lagu wadaa in dibadbaxyo ballaaran ay ka dhacaan wilayaad kale oo dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya weerar lala beegsay cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay weerareen isbaaro maleeshiyaadka murtadiinta u taalla degmada qansax dheer oo ka mid yahay goobaha cadowga allah duulaanku kaga sugan yahay wilaayada baay waxaana allah fadligiisa howlgalkaasi lagu dhaawacay hal askari oo murtad ah sidoo kale isla wilaayada baay howlgal qaraxa mujaahidiintu xalay ay ka fuliyeen gudaha degmada bardaale ayaa lala eegtay fariisii maleeshiyaadka murtadiinta ay ku leeyihiin gudaha degmadaasi waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah dowladda kaafirada shiina ayaa ku dhawaaqday in wasiirkeeda arrimaha dibadda cabsi awgeed uu uga baaqday safar uu ku tegi lahaa magaalada muqdisho faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen nuur cali warsame abuusheeba war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dowladda shuuciyadda shiinaha ayaa lagu sheegay in gebi ahaanba la joojiyey booqasho oo wasiirka arrimaha dibadda dowladdaasi uu ku tegi lahaa soomaaliya xukuumadda bekiin ayaa waxay shaacisay in sababta loo joojiyey booqashada wasiirka arrimaha dibadda ay tahay halis dhanka amniga ah oo soo wajahday kadib markii qiimayn dhanka amniga ah oo ay samaysay dowladda shiinaha ayaan feejignaan amni darteed ku joojinay socdaalkii uu wasiirka arrimaha dibadda ku tegi lahaa magaalada muqdisho ayaa lagu yidhi war ka soo baxay wasiirka arrimaha dibadda dowladda shuuciyadda shiinaha xukuumadda bekiin ayaa soomaaliya ku tilmaantay dal aan amni ahayn markii uu wasiirka shiinayska ah ka baaqday safarkii muqdisho wuxuuna u gudbay magaalooyinka addis ababa iyo daarusalaam ee dalalka etoobiya iyo tanzaniya kooxda ridada soomaaliya ayay gaalada caalamku ku eedaynayaan inaysan sugi karin ammaanka wufuudda dalalka shisheeye marka ay soo booqanayaan xarumo ku yaala magaalada muqdisho saacadihii lasoo dhaafay qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa saameyn waxay ku yeelatay imaanshaha wasiirka arrimaha dibadda ee dalka shiinaha kadib markii kooxda riddadu ay xirtay waddooyinka magaalada muqdisho taasoo saameyn xoogan ku yeelatay qaybaha kala duwan ee bulshada jasaaka allaahu khayran walaalka abuusheba kooxaha burcad koonfur afrikaana ayaa ganacsada soomaaliya ku dilay dalka koonfur afrika xilli ay sii kortay dilalka iyo boobka hantiyadeed ee lagu geysanaya soomaalida ku dhaqan dalkaas faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen casaam carafaad wararka ka imaanaya dalalka koonfur afrika ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay dalkaasi lagu dilay ganacsada soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray kadiya maxamuud cabdi dhicisow dilkan ayaa yimid kadib markii koox hubaysan weerar ay ku soo qaadeen goob ganacsiga ku taallay duleedka magaalada kibton taas oo uu lahaa ganacsadaha la dilay burcadda dilka geysta ayaa iskaga cararay goobta ay ku dileen ganacsadaha soomaaliga iyadoona goobta ay soo gaareen booliska dalkaas booliska ayaa sameeyey baaritaano ku aadan dilka loo geystay soomaaliga balse ma shaacilin natiijada baaritaankooda dilkan loo geystay ganacsadaha soomaaliga ayaa noqonaya dilka ugu horreeyay ee dhacaa sannadkan cusub ee laba kun labaatan iyo lixda iyadoona saacadihii lasoo dhaafay dalkaasi joogto ay ka noqdeen dilalka soomaalida loo geysanayo jasaaka allahu khayran walaalka cazaam guud ahaan walaalayaga muslimiinta warkii subaxnimo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga al-andalus saaka waanaga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warka subaxnimo andalus waxaynoo suurtageli oo aan ugu mahadcelinaynaa allah subxaanahu watacaala walaalayaga muslimiinta oad kumadsantihiin dhegeysiga warka subaxnimo andalus allah subxaanahu watacaala idinka ajarsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al-andalus wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh وجهادكم